askartan la dilay ayaa waxay ka tirsanaayeen ciidamada dowladda ee fariisinka ku leh degmada xawaadley ee gobolka shabeellaha dhexe sida wararku sheegayaan waxay kusoo jeedeen magaalada beledweyne kadib markii ay fasax ka soo qaateen taliskii ay ka tirsanaayeen askartan oo wax hub ah sidan ayaa waxaa waddada u galay maleeshiyaad hubaysan kadibna aano qabiil ayaa loo dilay madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali guudlaawe ayaa ku amray hay-adaha amniga in tallaabo deg deg ah laga qaado raggii ka dambeeyey falka wuxuushnimada ah ee ka dhacay meel u dhow degmada ceelbaraf sida lagu xusay qoraal lasoo dhigay beejka madaxtooyada hirshabeelle dhinaca kale odayaal iyo waxgarad ku-hayb ah askartii lagu dilay duleedka degmada ceelbaraf oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada maxaas ayaa dowladda federaalk ka dalbaday in jawaab deg deg ah ay ka bixiso falkii lagula kacay askarteeda cadaaladna ay helaan
waxaan baa kala u diraynaa ciidamada soomaaliya meel walbay joogaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed berga dhacdada taalla dhacdada berga taalla waxaad ku qaymaysantahi ka fiirsha afar iyo labaatanka saac siday dawladdu uga jawaabto ciidanka soomaaliyeed meel walba joogaan baa kaas u diraynaa siday dawladdu uga jawaabto iyo macnahaad ku fidhidiin afar iyo labaatanka saac ka fiirsada afar iyo labaatankaa saac haddii laga soo jawaabi waayo waxad ku firdin waa fahamteen waa fahamsan yahay nin walba ciddii ka naxayda waa yaqaanaa dawladna mayna jarayn ay ku dhan tahay dawladu ma jirtay noqonaysaa gaar ahaan waxaan baaq u diraynaa ciidamada hiiraan ama xawaadle kii idiga soo taga meeshuu yaallo waa u jeediin dawladdu hadday jawaab ka bixido dawladaa loo dhisan haddii jawaab laga bixi waayana halkaanaa idiga sugayna asalamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu
dawladda soomaaliya dadkay halkan ka kaxaysa ee furmaha geysay ee ayadu wakiilka ka ahayd ayaa markii saddexaad jidkaas lagu dilay guryahay noo joogaan ayagoo dhaawaca mar maahan laba maahan horey annagu baaq ugama soo jeedin kama hadlin maanta dadkaannu dulqaadkii waa ka dhammaaday waa isceli waayeen waxaan codsanaynaa oon dawladda soomaaliya codsi ka nahay kuwii horeoo guryaha noo yiilaa meydkiina la kor keenay dawladda soomaaliya kuwii horena kama jawaabin kuwa haddeerana annagu kama aamusi doonno maalin ka aamusi mayno habeen ka aamusi mayno maantoo diseembar ay toddobaiyo labaatan tahay sida raggeega horreeya u sheegeenba afariyo labaatanka saac oo soo socda hadday dawladda soomaaliya jawaab ka bixi weyso annagu saasaan yeelaynaa melihin laakiin waa tashanaynaa ogaada saddex gacmood gacantii ugu dambaysa oo toddoba ninoo meydoo halkaa noo taalo oonan aasin dadkii intaas sameeyey oo dawladdu og tahay oo hal meel ahoo hal degmo ah qabiil ahaanna waa u naqaan oo waa u hadli karnaa qaran ahaanna haddaanu hadlaynaa annugu qabiil aadi maynaa qarankii waddanka mas-uulka ka ahay oo raggii iga horreeyey afarta ugu sarraysay carrabaabeen ayaan rabnaa jawaab deg dega inay ka bixiyaan waxaan u soo noqona dadka halkan fadhiyo oydada ah oo tiiraanyaysan waxaan sugaynaahay waa dawladda duulaan ma jiro waxaan idinka codsanaynaa inaad saas salka dhulka ugu haysaan oo geedkaasi fadhisaan dawladdiina afar iyo labaatan saac ay noogu soo jawaabtay waa dhacdadii labaad muddo laba sano gudahood oo ciidamo dowladda federaalka ka tirsan ay waddada u galaan maleeshiya beeleed meel u dhow degmada ceelbaraf ee gobolka shabeellaha dhexe xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne